ida walaali oo barnaamijyadii ankaga ekaadeena walaali kale oo sinid usub eh balangaadidii jaraad madaxweynaha koonfur galbeed iyo wasiire iyo ilaah markii jale dawladda eedo beedleeyaalka wareeganta oo ballanqaadahe xasali kusigahay yeeda sinid cusub eedanaada tamaanideen may walyaabo oo dhammaaday oo bulshada sanadkan cusub leh hadda bilowdaha waa la sugahay mayin walaasay
waxay ahayna eeado oo enjineeryaal oo ilaah markii sida i c f oo kaashiyaasi oo beera iyo oo dhaqashi shaqeeyay dadka diyaasi iyo waa oo tuuliya eh iyoona kaashiyaasay gargaarka diyaasi aba sinidku waa ka ekaayeen amar ilaahay jare tankadeeday world vision iyaana iyaana sinidku waa ka ekaayay aba walaaliba oo gargaar eh kaas eh umutinkaas nimadan siyaay raasuunan siyaay dadkii barnaamijkii iyadoo xafiska koena ma ereena una dadki jiroogu untak ekaateye ijaase habtukuba adinhalidahemisiyo ereenaada taasa kumid ah injiniyaalkas oh oo iyayeyu oo loo kalanayne injiniyaga caalamiga ee antukuga dadka oo beesadaas kaashka elisiyaay iyo weliba walyaabo kale raashinkan iska jaran dad maashow dadka deegaanka degan amas dadka bogtaalaha hayeen oo degmada degan dadkii danyar aho oo iyo dadkii barakacayaal aho sida oo afarta iyo shan kilomitr ilaa oo luuq iyo doolow i rootiyaalka kanagdan oo degmada koodan oo ay dhigdiyaal eh iyo dadka xaafidada adag danyar aho laakuusay magaalada soo iskuuliirinta adhaanasuhaan oo kaaska
dadka bugtaale ada sheegti tirido nin sheeg korte xiliganna xaaladiio sideew haddii o waayan walyaawan oo haydo siyaayan haddii o waayan xaaladiio sidee nagadaas taas xaalad oo khatar ee kusuganta macnaha koonfur galbeed maamul oo dad shaqaaleha jirtida kaamankii degmada tirkoodana xafisada ilaaha markii koonfur galbeed ya iilijaraana baena dadkaas dad eedan diidiliyo hadii walaalashay luwaay dad oo ilaaha markii eed xaaladiyo ondiiditiyo macnaha ala fadhidaba maahina degmo wal hadala uyahay beerogi walaayi oo ayaasi beerogi aamay wadbada ilaaha meelisilaahay walilaahay
gudoomiye maadaama labada kun tomiyo todobadii degmadu weejid dad badan oo bugtaal iyo hadda kooyaan haddana weli iyo ilaa hadda kusugayin hay-ada namarkaasi iyo katiirsiyin marka ka maamul ahaan meesay an qorshayteen dadkaasi inay degmada roogaan oo hay-ado ka nooladan amiskareed inay dadkaasi reedlagnaga deegaanido siyoon ku faa'iidaysadaan beerosho
oo dadkii oo al-shabaabki a haysade kuwarnaa galaaidankii oo oo cunto ku qaadada oo eeadooyi walaayo ku qaada way gube lankii daasi kaarkakadedi ero iyo jidaayana jidaayan ganaaxaya seekanagiraaya war iyo uleydino hadii degmada meelidi kuu kumaayo umato iska dareeras yadda kuulada fafade wadbada dad maxabis ee hubeymangadu koran formandareer koran
kuwaranba dadkaasay hay-ado madili kureebo maysa deegaanka ama degmada ka gabadaayan oo shaqo iyo hayan xilligan sii badanaato dadka bogtaale
dadka dadweyniyo walaas ugu buriyaa madi beerada falaayo taas i walaasa adiyaa madi isuka dooleena ate walaayina beeraweyne ayo haba aanay wagii hata hayaan made berneeda ilaaha markii jare iskuweligaayamaayana wal oo inje oo eer iya malmalaate iyo iyo injisi malmalaate ilaaha markiisa siyaas iyo walbooriska iyaas
dadka ka nool degmada weejid gudoomiye muddo sanado awaare ayaa hamareen waliba katiirsiina hayado iyo saada sheegtay iniyo beertaab ee falan qornyaha guran dhinin nadaafadda markaasi iyo ka shaqeeyaan sanado ha dareeran haddii xaalka sahaada hayadooginno meelo ku bahan seen aragaasa xaaladda taasay
xaaladu xaalad ilaahay leysay may qoru un walmanqodu ma qorna may taasay dawladda koonfur galbeed iyo dawladda dhaca yaa iska beersada qoraanti iyo dadkan gargaar degdeg aana deeran sidii oo iyo hay-ado ilaaha markay walaanta iigu fadeen waxaasi jimcee madaxda dhan heer gobol iyo heer degma iyo heer caasimadeed yaan tuku kulmeeno gubermatooraha gobolka naata ada dib kuwa argaya walana ilaah markay taas ilaahaya walixanhaay ilaahay ogma unamo